laga bilaabo sano dugsiyeedka labada kun iyo sagaaliyo toban labada kun iyo labaatanka imtixaanaadka fasalka sideedaad iyo labiyo tobnaad ee shahaadiga ah waxaa qaadi doona shahaadadana bixin doona wasaaradda federaalka iyo wasaaradaha heer dowlad goboleed oo keliya namber labo horumarinta macalinka ba siyaasadda iyo habraaca maamulka iyo tababarka macalinka waxaa mas-uul ka ah wasaaradda waxbarashada heer federaal iyada oo la tashanaysa wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada iyo daneeyayaasha waxbarashada waxaa la isla qaatay in la qaado tallaabooyin lagu tababaro macalimiinta iyo tayeyntooda ta joogtaynta joogtaynta mushaharka macalinka soomaaliyeed waxaa lagu go-aamin doonaa kulan ay yeelan doonaan wasiirada waxbarashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ala ahaada jaangoynta mushaharka macalinka waaymeesha ja arrimaha la xidhiira macalimiinta waxaa mas-uuliyadda iska leh wasaaradaha heer dowlad goboleed halka doorka wasaaradda federaalku uu noqonayo dabagal iyo hubin shirku waxa uu soo jeediyey in baarlamaanada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay ka shaqeeyaan nidaam canshuureed oo lagu taageerayo waxbarashada lambar saddex mashaariicda waxbarashada waxaa la isku raacay in mashaariicda waxbarasho ee ay bixiyaan qaaranbixiyayaasha taageera soomaaliya in la soo marsiiyo wasaaradda waxbarashada federaalka loona qorsheeyo si cadaalad ah oo ku salaysan baahiyaha kala duwan ee dalka iyada oo la tashanaysa wasaaradaha dowlad goboleedyada si waafaqsan qodobka sideedaad ee isfahamkii la galay sebtembar sagaaliyo tobankeedii labada kun iyo lixiyo toban ta wasiirada waxbarashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxa ay isku raaceen in mashaariicda waxbarasho ee dalka aan lagu salayn doonin nidaamkii saddexda qaybood ee somalilan puntland iyo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya xoojinta afka soomaaliga maay iyo maxaatir ba in qoraalada xafiisyada lagu isticmaalo afka soomaaliga islamarkaana dhammaan sharciyada siyaasadaha iyo qorshayaasha waxbarashada lagu qoro af soomaali ta in jaamacadaha lagu dhiirigeliyo ka qayb qaadashada horumarinta afka soomaaliga in la hirgeliyo in la hirgeliyo xarumo cilmi baariseed oo lagu horumariyo af soomaaliga iyada oo iyada iyo kuwa hadda jiraan iyada oo kuwa hadda jiraan la tayeynayo
waxaa intaas dheer mas-uuliyiintii kale muxuu ahaa beedhawo joogtay runtii siyaabo kala duwan noo taageertay noona soo dhaweysay inaan hawsheena gudanno ayagana aada aan uga mahadcelinayo waxaa mudnaan leh oo aada u muhiim ah inaan u mahadceliyo wasiiradii halkan ka soo qayb galay shirkan oo runtii muujiyey wadanaynimo iyo howlkarnimo iyo in ay ka go-an tahay dhammaantood in aan hormarino tacliinta uhaynay mas-uuliyadda uhayno ubadka soomaaliyeed runtii aniga shaksiyan waxaan aada ugu faraxsanahay nasiibna aan leeyahay inaan wasiiradii ugu wanaagsanaa sidaan intaan soo arkay aan la shaqeeyo inay wada shaqeyn naga wada dhexayso oo aan wadaagno inaan hormarino tacliimta soomaaliyeed aadaan idinka mahad celinayaa runtii waxaad tihiin lafdhabar tacliinta soomaaliyeed maanta waxaad muujiseen howlkar iyo rabitaan in tacliintu ay ka gudubto meesha maanta ay ku jirto aadaan idinka mahad celinaya anoo ku hadlaya magaca wasaaradda iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda wada shaqaynta wanaagsan ee aad nala samayseen